أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaynu jecel lahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee al andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafreebka wararka caawa aan idinkugu soo xulnay idinkuna aad ku dhegaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mid a dagaalo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo galabta ka dhacay duleedka degmada warshiikh ee wilaayada shabeellaha dhexe maxaa khasaare ah oo maleeshiyaadka murtadiinta ka soo gaaray dagaaladaas wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo xabsiga dhexe ee degmada kamsuumo ka sii daysay maxaabiis halkaasi ku xirnaa oo lagu soo qabtay isticmaalka iyo ka ganacsiga waxyaabaha maanka dooriya kadib dowlo diini ah oo ay qaateen barnaamijka ayaan idinkugu haynaa dowladda airelan oo gacanta ku soo dhigtay sarkaal ka tirsan kooxda riddada soomaaliya oo ku howlanaa in dalkeeda uu dad u tahriibiyo maleeshiyaad ka wada tirsan kuwa murtadiinta oo ku dagaalamay degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan qodobada kale ee barnaamijka faafreebka wararka caawa aan idinkugu heyno waxaa ka mid a wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose oo heshiis buuxa kala dhex dhigtay laba beelood oo walaalo ah kuwaas oo bilihii lasoo dhaafay uu madmadow ka dhex jiray munaasabadii gebagabada heshiiskaas ayaan caawa idiin haynaa qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba inta uu socdo barnaamijka ayaad dhegaysan doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka وفخرا سري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa habeennimo talaado ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan dagaalo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa galabta gelinkii dambe ka dhacay duleedka degmada warshiikh ee wilaayada shabeellaha dhexe qodobkaas iyo qodobo kale oo xiise badan waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgallada mujaahidiinta dagaallo lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada ayaa galabta waxay ka dhaceen duleedka degmada warshiikh ee shabeellada dhexe dagaaladaas ayaa lagu dilay laba askari oo murtadiin ah oo mid ka mid ah ay meydkiisa ka carareen cadowga halkaa lagu dhaawacay saddex kale dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ayaa weeraray eraboodka degmada waajid ee gobolka bakool xilli halkaasi uu ka duulayay madaxa maamul goboleedka gaala raaca ah ee koonfur galbeed murtad lafta gareen oo ku sugnaa degmada waajid dhanka kale mujaahidiinta ayaa laba qarax waxaay la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay duleedka degmada warshiikh waxaana qaraxyadaas ku dhaawacmay shan askari oo murtadiinah sidoo kale howlgal qaraxa oo ciidamada mujaahidiintu ay maanta ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho ayaa lala eegtay goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah oo isugu jiray booliis iyo kuwa sirdoonka riddada waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari halka ay ku dhaawacmeen lix kale sidoo kale waxay mujaahidiintu kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo marayay agagarka deegaanka laanta buure ee shabeellada hoose dhimashadu waa laba murtad dhaawacuna waa sideed kale waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda irelan oo gacanta ku dhigtay sarkaal ka tirsan xukuumadda muqdisho oo la qabtay isagoo dad tahriibinaya xeerbeegtida dowladda irelan ayaa ku dhawaaqday in ay gacanta ku dhigtay mas-uul ka tirsan xukuumadda muqdisho kaasi oo ku lug lahaa falal burcadnimo iyo tahriibin ah waxaana lagu riday xukun kama dambaysa dowladda irelan ayaa warbaahinteeda rasmiga ku faafisay warbixin ay ku sheegayso in cabdilatiif maxamed oo ku shaqaysanayay magaca xuseen lagu helay in uu qaab suuq madow ah dalka ku soo geliyey tobannaan qof oo soomaali ah isaga oo adeegsanaya baasaboorka soomaaliga ah islamarkaana ka faa'iidaysanaya xilkii uu hayey saddexdii bilood ee ugu dambeysay sannadkii labada kun afar iyo labaatan ayuu cabdilatiif waddanka irelan qaab tahriibah ku soo geliyey tahriibayaal u badan dumar isagoo ka qaatay lacago tobannaan kun oo dollar ah maxkamadda dembiyada ee magaalada dubland ayaa sheegtay in ay gacanta ku dhigtay ninkan isaga oo xil diblomaasiyadeed ka haya xukuumadda muqdisho wuxuuna ku eedeysan yahay in dad fara badan dalka uu soo geliyey isagaoo adeegsanaya baasaboor diblomaasi ah sarkaalkan ka tirsan xukuumadda muqdisho oo ku shaqaysanayay tahriibinta dadka ayaa dembiyada lagu haysto waxaa ka mid ah in laba dumar ah uu ka qaatay qof walba lacag ka badan shan iyo toban kun oo dollar guddoomiyaha maxkamadda dembiyada dalka irelan ayaa sheegay in sarkaalkan ka tirsan xukuumadda muqdisho uu ka tallaabay xayndaabka diblomaasiyadda uuna isku beddelay burcad ka ganacsada tahriibinta bani aadamka kiiskan ayaa fadeexad ku noqday xukuumadda uu hogaamiyo xasan gurguurte bartamihii sanadkan kiis midkan la mid ah ayaa soo shaacbaxay kadib markii wasiir ka tirsan xukuumaddaasi uu wafdigiisa ku darsaday toban ruux xilli uu ka qaybgelayay shir ka dhacayay dalka switzerland waxaana baaritaano kadib la ogaaday in dadkaas uu lacago laaluusha ka qaatay waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maleeshiyo daacad u ah kooxda xasan gurguurte oo ku dagaalamay jaralaqsi maleeshiyo taabacsan kooxda ridada soomaaliya ayaa maanta ku wada dagaalamay degmada jaralaqsi ee gobolka hiiraan halkaas oo labada dhinac uu khasaare dhimasho iyo dhaawac ah uu ka soo gaaray dagaalka ayaa qarxay markii garab ka mid ah maleeshiyadaasi ay weerar ku ekeeyeen xarumaha maamulka ridada ee degmada jaralaqsi kadib markii ay isqabteen maamulka ridada ee degmadaasi dagaalka ayaa xoogeystay markii ay ku soo biireen maleeshiyaad uu wato guddoomiyaha ridada ee degmada jaralaqsi waxaana halkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana la xaqiijiyey dhimashada laba ka mid ah maleeshiyadii ridada ee ku dagaalamay degmadaasi tiro kale ayaa lasoo wariyey inay ku dhaawacmeen dagaalkan maanta ka dhacay degmada jaralaqsi waana mid ka mid ah iska horimaadyada dhex mara maleeshiyada murtadiinta ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka la baxay puntland oo xilka ka qaaday mas-uul taageeray xukuumadda muqdisho maamulka la baxay puntland ayaa shalay galab xilka ka xayuubiyey raage axmed xasan oo ahaa hanti dhowraha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee maamulkaasi xilka qaadistan oo ahayd mid deg deg ah ayaa timid kadib markii mas-uulkan uu goob fagaaraha ka taageeray xukuumadda muqdisho ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud warqadda xilka qaadista ahayd ee ka soo baxday maamulka la baxay puntland ayaa lagu sheegay in shaqaalaha maamulkaas ay ka reeban tahay inay faraha la galaan arrimaha siyaasadeed taas oo caddaynayso in xilka looga qaaday taageerada uu u muujiyey xukuumadda muqdisho waa gartay aad baad u mahadsan tahay maahirow maxay ahaayeen hadalhayntii ugu weyneyd ee maanta baraha bulshada ka taagnayd waad mahadsan tahay cabdi wahaab hadalhaynta baraha bulshada ka taagan waxay ahayd murtad gaashaanle shahadaladirir ah oo ku halaagsamay degmada cadaado ee gobolka galgaduud murtadka halaagsamay ayaa lagu magacaabi jiray tooganaad deeriye sahal waxaana uu ku magac dheeraa canjeex wuxuu ahaa sarkaal gaashaanle ah oo ka tirsan maleeshiyada maamulka shahadaladirirka ah ee galmudug murtadkan ayaa geeriyooday kadib markii uu wadnaha istaagay sarkaalkan shahadaladirirka ah ee ku halaagsamay degmada cadaado ayaa ka mid ahaa saraakiisha shahadaladirirka ah ee maamulka galmudug wuxuu sidoo kale sarkaalkan ka mid yahay jawaasiista daacadda u ah dowladda xabashida etoobiya xubintiina cabdiwahaab caawo waa inaga intaa اقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa dowlad diiniya usoo xirtay maxaabiis ku xirnaa xabsiga dhexe ee degmada kamsuuma dowladan oo socotay muddo bil ah ayaa loo qabtay in ka badan konton ruux oo lagu soo qabtay iyaga oo qaarna iibinaya qaarna ay isticmaalayaan waxyaabaha maanka dooriya kuwaas oo laga soo qabqabtay deegaano hoos yimaada degmooyinka kamsuumah iyo jamaame qabsoomida dowladaasi waxaa lahaa maktabka xisbada ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaana gebi ahaanba la sii daayey maxaabiistii dowlada loo soo xiray xilli ay munaasabadaasi goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiin kala duwan iyo salaadiinta wilaayada gobolka ugu horeyn qaar ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa munaasabadda kelimaadkan ka jeediyey bismillaah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah sala allahu calayhi wasalam wabacd alxamdulilah allah ayaa ku mahadsan awalan uma markaa kadibna waxaa ku mahadsan walaayada oo noo soo qabanqaabisaya intaana isku soo dubariday ayaa ku mahadsan alxamdulilah maadaama maanta dadka wujuuda hortaanada fadhiya dad yaraa inaan ahayn dad aad u badan ay yihiin intaana waxaa maanta laga badbaadinaya ay yihiin wax naftooda ilaan sheekh ayaa sheegay waxaana loo abuuray wixii ay yihiin qofka hadduusan fahansanaynna waxaa waaye waa waxyaalahan wax ka badan oo ka suuragelaya marka ilaahay horta awalan asaga ku maadsan oo idinkoo maanta waxaa laydinka soo celiyey oo laidinkala dagaalamay oo intaanoo juhdi laydinkugu bixiyey ay tahay wax naftiinna iyo aakhiradiinnaba aad iyo aad halaag ugu socday ah haddee waad dareemaysaan sheekhu waa ku dheeraaday arrintaas waxaa intaa ka daran macnaha adinku maanta dad waaweynaatiin waxaad leedihiin mas-uuliyiinaatiin waxaad dhasheen ayaa dadka intiisa badan in macnaha reerar ay leeyihiin aad u badantiin wixii aad dhasheen qofka wuxuu raacayaa waalidku meeshuu maro sidiisaba qofkaas haddii uu waalidkiisa maanta wuxuu ku arko haddii hor uu ka qaadanaya leanna maxaa yeelay waalidkiisaba samaynaya soo maha adigana cunugaaga inaad baadiyayso gurigii aad baadiyayso haweenkii baadiyoobaan waxaa waaye waa ilaahay wax laga magangalo waa nimayahow waxaa la doonaya waxaad adinku juhdigan idinku bixiyey iyo wixii intaan lidin hayay in aad horta ka mira dhalisaan ummadda u sheegtaan ku fikirtaan in macnaha u jiilka adinku mas-uuliyadda ah ka tihiin in ayay toosnaadaan degmada kamsuumo oo maanta ikhtitaamkan iyo xafladdan lagu soo gebagabaynayo ayna tahay intaan arkayo tii labaad xafladdan xaflad baa ka horraysay maantana waa tii labaadaan u fadhinno kolley dadka maanta halkan lagu soo xareeyana waxyaalaha kolley lagu eedaynaya waxaan isla naqaano allah subxaana wa tacaala marka wuxuu inaga dhahay waxyaalaha uu naga xarimay qur-aanku inoogu caddeeyey allah subxaana wa tacala marka soo la hadlaya dadka muuminiinta wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru waalmaysiru waaalansaabu waalaslaamu rijsun min camali shaydaan fajtanibuuhu lacallakum tuflixuun marka allah subxaana wa tacaala wuu inoo sheeg uu la hadla wuxuu yidhi dadka ilaahay rumeeyeyow waxaad ka fogaataan khamriga waxaad ka fogaataan waxyaalahan turubka iyo wax kasta oo macnaha muqaadaraada ka cagar ka fogaadayo oo markaa inamaa yuriidu shayطaan an yuqaca baynakum alcadaawata walbaqdaa fi alkhamri walmaysir wayasudukum can dikr illah wa can asalaat fahal antum muntahuun fiir ilaahay subxana watacala ikhwa suu noola hadlay ilahay wuxuu inoola hadlay si qofkii fahma uu ku garto wax walba oo caaqil ilahay subxana wataala uu fahamsi waxaad fahmaysaa qofka daraagis hadduun cuno ama kaniin ha cuno ama tubaag ha cuno ama sagaar ha cabo ama jaad ha cuno aslan caqligiisa waa tegaya mar hadduu caqligiis tega maxaa ka tege salaad meeluu ku tukado ma oga oo salaaddii ma xasuusanayaba ilaahay muxuu leeyahay ina asalaata tanhaa can alfaxshaa'i walmunkar qofka hadduu ilaahay salaada ka aqbalo waxay noqonaysaa wax kastoo xumaan way kaa reebaysaa jazaakum allahu khayr ikhwaanii waxaa tihin rag waanta wada dhallinyaraha halkan fadhiya maanta waxaa idin baahan diinka allah subxana wa tacaala maanta waxaa idinku soo duula kenyaati waxaa idinku soo duula burundes waxaa idinku soo duula tigre waxaa idinku soo duula maraykan limaada maxay u socdaan ardidiinna iyo tarawaadkiina iyo diintiina ay u socdaan idinkana maxaa nigula mashquuliy maanta jaad kenyaati laga keenayo oo halkaa kenya ka imaanayo beeraha ka baxay oo adiga lagugu lacaynaya saaka ma fikiri weyne nimayo inaan fikirno caqligayna saliimka gadaal u celinno war ninkan xabadda nagu ridayo haddana caqliga intuu naga qaaday caleenna siinayo caleentiis aan lacag ka sii bixinayno lacagta aan bixna maar kulul noogu bedelhayo hoobiya nagu garaacayo maan fahmi la'an caqligaas waa inaad fikirtaan war raggaa kulli maanta garmadooatinimayo jihaadka ilaahay baa idin baahan jihaadkana maanta waa farducayn farducayn waa jihaadka maanta lixdan raggaa ku dhawaada halkaa ku fadhidaan maanta aagdhanaa qabsan lahedeen muslimiinta wacnaha maanta wax badan ay idin baahan yihiin idinkaada kolley waxaa arkaysaan in bil ama laba nilahay doori niila qabto wax niila bare laakiin xoogaa cabida u arkaysaan laakiin wallahi dantiinaa ku jirto waa ninka dantiisaa ku jirto ninka hadduu god ku dhacayo godka laga soo qabto walaala looyahay haddii laakiin godka lagu sii tuuro ka war nabiga xadii waa kii saxiixa ku dhahayay macnaa anigan waxaad ku dhegan hoosguntigan idinkan sii baalilaya dabka ku daadanaysaan maanta marka annaga haddaan la dhaho ummaddaan maanta haddii la yidhahd war sidaa artiin sameeya ka war maxaan samaynayna yaa marka ikhwaa dad mas-uuliinaa leeyahay dad odayaalaa leeyahay dad caaqiliin baa tihiin nimanyo waxaan maskaxda iyo caqliga inuu shaqeeyo halisku dayo ummadda kaleo walaalaha oo maqanna ha loo nasteexeeyo idinkan ilaahi subxaana wa ta watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun arrinka ilaahi ha looga toobad keeno ilaahay oga soo laabta ilaahay baad dembi ka gasheen maana imni qafa imni aan dembi maka gelinadi laakiin adiga allah berri markaa xisaabtantaan annaga daacida ama ummadda muslimiinta oo dacwada gudanayso diinka ilahay dadku sheegaysa waxa war ummaddan waxaa uga qaban wayseen aldhihi soo ma maanta waa nigala soo qabtay wixii tahan waa niila sheegay marka inaad diin niila sheegay oo waxa xunya sooma qaadadan sooma aadan qaadan allaahuma fashhad allahuma hal ballaqt wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu marka isku naqda waxaan ka tanasula iska dhaafa shay xuno xaaraaneh waaye inaan loola dhuunto inaas ficnan waxaad ku kasaysaa duurka laalagala waa la cararaa macnaa waxaa ficn magtaa bannaanka lagu haynaa inaas xunyo ah kol nin hadda gurigiis loogu tegi waa yaryahay kulli duurka inii ordaayar soo qabta waay iyo carar marka fikira waxaas iska dhaafa wax la dhaafi waay maalaba goor in la daba jooga xisbani daba taagan ma la ogola xaaraam waaye mamnuuc waaye balwadda in la isticmaalo oo islaamka dhexdiis lagu haayo waa go'aan dagaalkan gaalada lagula jiro kana ka daran oo gudaha ah sababtee wax walba fudud oo gaal ay keenta anagna soo maray bulshadaadna gaarsanaysiin marka nima kobaatooba wanaag waxaa hadda intaad ka qaadeen dalkii oo dhan dhaqda ilaahay hana barakeeyo waxaana ilaahay quluubtiin ha ka saaro arrinkan saasaan leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xoolihiinnii iyo maalkiinnii handadaaditan kuwa xooluhii daadaadiyaaya meel munaasab ahana ka dhiibayan karaamadool iyo kiniini qurun iyo koola iyo baansiin ka dhiibayan oo maamka bedelaayan kuwaas allamay dhahay ikhwaana shayaatiin wa shayddaan walaalahoodii wa oo hadda shayddaan haddiiya wakaana shaytaan shayddaan asagana rabbigiisa ku kufriyay qofkii oo nin rabbiga ku kufriyi ninkii ila saaxiiba kabaranba maynagade taluukume yaa mas taluukuma man saaxiibuhu ljarbaan fa huwa jarbaan wa qofka haddamelka qiimeeya cid asaga rahaw haddii alklusi rato alklusi nagadaas haddii sheekh rato sheekha nagadaas haddii tuug rato tuuga nagadaas haddii saaqid iyo qurin iyo muraad muraa nagadaas ikhwaanii maalka idinka daadaadiyoytan oo meesha asaga ninka tagalanka biyoytan war ummada u baahan war musaafiraan baahan war miskiinaan baahan war jihaada maantaan baahan xabadda maanta dhiyoyt maanta adig yaablakeen baahanyaba faysal mahad soomaali oo goobjoog ka ahaa munaasabadaasi ayaa waraysiyo la yeeshay qaar ka mid ah raggii la sii daayey ee dowrada soo dhammaystay axmed maxamed carabow axmed xaggee joognaa maanta kamsuumo maadooyinku barana qur-aan kariimka ah tafsiir qur-aan xadiisooyin waxyaalo badanaan ku qaadana dowrada durada muddo bil ayay idiin socotay goormaa lagu soo qabta adiga anaga waxaa laga soo qabta bisha kooweed hadda hal bilaa xabsiga ku jirta haa halkaas bil oo xabsiga ku jirta sidoo kalena duruusaa qaadanaysa haa daruusooyin badanaan qaatay oo ka faa'iiday maxaa lagu soo qabtay waxaa laga soo qabta balwad Mhm. adaa xagge deegaankaaga markaas deegaanka iyo jamacma jamama lagaa soo qabtay aa waa gartay ee, dowra qaadatay oo ku saabsanayd waxyaabihii maanka dooriyey ee lagugu soo qabtay wax badanaa laguu sheegay maxaa ka fahamtay waxyaalo badan aan ka fahmay dowladda inaa ah, balwadda iyo waxaad inaa iska dhaafo ayaan go'aansaday balwadda inay xaaraan tahay makaa dadegtay haa waa iga degdegtay haye maasha allah ma ka shalaynaysaa waqtiyadii aad ku bixisay ama isticmaalkeeda ama inaa iibiso waa ka shalaynaa waa gartay hadda fasaxaa tihiina maanta laidin dhahay idinkoo dowra la idin siinayey ee, ma ku noqonaysaa balwaddii iyo wixii horaa uga soo tagtay maya inaan ku noqon inaan ku noqonin go'aan ayaan ka soo qaatay taas balla ma tahay ballan waay taas iyo axdi weli ilaaha kugu og ilaahay oo kitaab jaamacan gacanta aan gelinaya weli waa gartay waa laga yaabaa dad saaxiibada ah oo balwadda isla isticmaali jirteen in iyaga weli aan la soo qaban Eh, waa tegi doontaa deegaanadaadii maxaa gaarsiin lahayd waxaan gaarsiin lahaa balwadda inay xunta aan u sheegi lahay oo inay iska dhaafaan ilaahay dartiisa ay u dhaafaan ayaan gaarsiin lahaa aan u baaqi lahaa asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله magacaaga مقعد الجيلان حاج يوسف محمد السنان haye jaylaani eh, waxaa ka mid tahay maxaabiista maanta ee wilaayadu ay fasaxayso adiga maxaa ku eedaysnayd أنا waxaa ligu eedeeyay mootadeeda inaan qaad ay qaado qaadka aad magaalooyinka ka soo qaadaysay wilaayaad ka soo gelinaysay haa saasaa ligu eedeeyay haye marka anigana waxaas ma ku shaqeeyay laakiin waa ligu soo eedeeyay waan wilaayada waa ku soo raacay Ka- waxaa lii keenay degmada kalsooma haye degmada kalsooma waqtigii lii keenay waxaa lii geliyey dooro haye dooradii waa lanoo qabtay haye waxaa noo qabtay nim- si- Culamada.
culamada haa Haye.
si fiican si wanaagsan ayaa noo soo dhaweeyey Haye.
biyaha qubeyskayna oomadayna dharkayna kulli waa lana- waa la Iyo wanaajiyey cuntadiina.
iyo cuntadayna haye marka eh, ka bacdi waa- waxaan qaadanaynay toddoba cashir maalintii aan qaadanaynay Haye.
marka toddobada cashir waxaa ka mid ah waa islaamnimada salaada arkaanta waxay burunaayo kulli shuruudhooyinka salaada aad iyo aad kulli adi aadan noo baray Eh.
hal bil iyo xoogaha socotay dowladda hadda maxaa is leedahay isbeddel ma dareemaysaa shalay maanta aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad aad iyo aadan u dareemaya isbedel sababta ah jirkayaan ku dareemaya aad iyo aad haa sababta ah maxaa dhan siina badanaa dareemaysaa baan dareemaya marka ada insha allah waxaa waaye dee inaan ku laabana ma lagu yaabo inaadan ku noqonin haa balla ma tahay taas balan axad waa Aa, si fiican saaxiibbaa leedahay dabcan balwadda weli ku guda jira laga yaabo ka ganacsada ama cuna saaxiibbadaas ma gaarsiinaysaa risaalada intaa ka qaaday ee wanaagsanayd ee ahayd in mashruucaas aad ka toobad keentay saaxiibadeeda waxaa leeyahay fariinaan u diraya fariinta u diraya waxay tahay inay kowaan toobaan bilowada waa isnaqaanaa inay ka lexdaan hadday ku leexan waayaan in wilaayada anagaba gacanta u soo saarno adiga aa keentidba Ha, anagaba aan keenaa ha.
Aad iyo aad.
Haa.
Saasaa leedahay.
saasaan leeyahay waa maasan tahay waa maasan tahay Ee, kaasina wuxuu waa mid ka mid ah maxaabiista maanta la sii daayey qof kale ayaan la kulmi doonaa asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Magaca Nabtay walaal.
maxamuud cumar faarax waxaan ku dhashay jamacme Haye.
waxaan joogaa kamsuuma Haye.
Ee, waxaa lii fidiyey dooro aad iyo aad micnihii oo aan ku farxo oo culimmada maasha allah oo aad iyo aad oo aan ku qanco Haye.
waa dooradii waa aan qaatay alxamdulilah ashukrulilah ilaahay waa ku mahad leh hal bili kuu socotay hal bil bay noo socotay waan qaadanay alxamdulilah adiga adiga imisaa xirnay ani hal bil baan xirnahay waa gartay maxaa ku eedaysnayd waa waxaan ku eedaysnaa balwad muqaadaraad ee kam- uu ka mid yahay sida tawaakishiida xashishada iyo sigaarkii in aan cuno iyo kaniiniga karaama doolka iyo waxyaabo adi la mid oo qurun oo ilaahay uu xaaraantameeyey waa aan ka imaanay saaki kii hataa haddaa cuni jiray iyo kii kale hataa in aan ka keenna ayaa haddana micnihi annagii qaluubteennii lagu shubay maasha allah qaluubteenna aad iyo aaday u wanaag badan tahay saaki waa aan ku faraxsannahay maasha allah ilaahi ha darajiyey walaayada iyo waaliga degmada kamsuume iyo walaalaha dhammaan mujaahidiinta meel walbo ay joogaan ilaahi ha naga qabta gaalada iyo wixii gaal raac ah alxamdulilah ashukurilah Ee, waa maasan tahay Ee, meesha waxaa ka sheegteen inaad ka toobad keenteen mashruucaasi ee, faaxishada ah ee mataqaanaa isticmaalka maandooriyaha Ee, ma laga yaabaa inaad dib ugu noqoto lagama yaabo aqwey aqi lagama yaabo eh, in balwad dambe aan u dhowaano oo agteeda aan tagno oo aan cunno intaana noogu filan waane waa ballan soo maaha waa ballan haa waane oo allah aa ka qaaday alla aan ka qaadnay subxaana wa tacaala isaga ayaana abuuri koonkan ina keenay wuxuu inoo keenay inaad haldaha iyo caabudaan oo in- alla idin keena uu noo keenay in wax kale micnihi aanan samayn oo aan alla caabudno Aad iyo aad.
in aan afkii alla aan ku caabudayno haddana balwad aan ku cunno Baqti xaaraan.
baqti iyo xaaraan aan kusoo cunno allana aan ku caabudno allaahuma najina ilaah aan ka magan Waa gelna mahadsan taas tahay. waxaan rajeynaa toobadeena insha allah tacaala inay maqbuul noqoto abuubakar cabdiqaadir xasan dowraa idiin soo dhammaatay muddo hal bilaa soconaysay adig goormaa aa, lagu soo qabtay dowrada koogaan ku jiray ilaa iyo dhammaadkeeda waan la socday maasha allah hadiisooyin iyo wax badan baa qaadanay maasha allah waxaan ku baa
maxaabiistaa ka mid tahay maxaabiista maxaa lagugu soo eeday adiga marka lagu soo qabanaya tuwaaka iyo waxaas shin balwad daro inaa cunto mise inaa ka ganacsato inaa cuno waa da' yar tahay maxaa kugu kalifa in balwadda aa barato waxaas qashinkaas dad baa igu kalifay haddana waan insha allah inaan u dhawaanaynin baa ilaahay ka ballan qaadayaa ilaahay dartiisaan u dhaafaya insha allah waa ogaata somaha wax la dhaafi kara inay tahay waa ogaada wax la dhaafi kara inay tahay sababtoo ah muddo bilaha xirnayd wax balwadda maadan isticmaalaynin wax dhibaatana kuma soo gaarin maya wax dhibaatona ima soo gaarin muddo bil ah ka badan aa isticmaalin wax dhibaatana ima soo gaarin waana cunaya waana cabaya waana qaweysanaya maasha allah walaalayahan ma laga yaabaa maadaama maanta lagu fasaxay oo magaaladaadii dhulkaaga ku noqonayso in balwaddii dib aa u bilowdo ma laga yaabo taas In- ma laga yaabo taas ballan aa qaada ilaaha aan ka qaada waa ballan maxamed cabdiqaadir maxamed aa la yidhaahaa maxamed ee, dowrahadiin soo dhammaatay ee, haddana fasaxaa tihiin ayaa laidin yidhi nin kasta dhulkiisuu ku noqon doonaa adiga dowrada gorme kuusoo bilaabatay goortu waxay soo bilowtay awal iyo akhar waa ku jira doorta alxamdulilah maasha allah marka afka soomaaliga hooyar waa dhiwaya marka dhib ma lahan ee, afkaaga mushunguleyga ugula hadal alxamdulilah maasha allah dori chivokambwa ni mwezi usivinonechikomerdha mezina dangonku tangwa hamadi owanronewa dimanyize gopta o kwa mofi maasha allah alhamdulilah dori usivino chigala chifaidi ka qur'ani ka kilambule hadisi tafsiri ka kilambule alhamdulillahi rabbil alamin usevino chagamgwa mwifasaha kanga hivyo chifaidi ka shurutu salati tafsiri yake wala qur'ani yake wala yoyose ba mu- wa mwezi mungu aseredhe chihinya alhamdulillahi rabbil alamin usevino charajia kheri kwa allah subhanahu wa ta'ala mwezi mungu achizidishe tu asikuchiaraya vihiba chalombedha nanona mwezi mungu achinukhidhidhe mabesunano yose uchikuistemala mwezi mungu achiwa- achinukhidhidhe achidwire bahari mfungate alhamdulillahi rabbil alamin kwa hizo zose naone mwezi mungu achiokole naone usivino cha mshukuria mwezi mungu alhamdulillah kogolea mwezi mungu siogoletu mwezi mungu ivakudaha kuchifudhudhaya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka wilaayada shabeellada hoose ayaa heshiis kala dhex dhigtay laba beelood oo walaalo ah oo wada dega gobolkaasi wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada hoose waxay dowladdiiniga u qabatay labada beelood ee walaalaha ah ee kala ah reer maqaabuleh oo ku abtirsada beelweynta garre iyo beesha reer odaycad oo iyaguna xilfi la ah isla beesha garre waxaana dowladaasi barbar socotay heshiis buuxah oo la kala dhex dhigayay labadaasi beelood oo bilihii lasoo dhaafay xurguf yari ay ka dhexaysay ugu horeyn waxaa munaasabadda laga akhriyey bayaan ay ku midaysan yihiin labada beelood ee heshiiska la kala dhex dhigay ujeedda bayaan ka soo baxay laba jufo oo walaalo ah reer odacad iyo reer maqaabalo kadib kulan iyo duuro isbarbar socday muddo sagaal maalmood ah ay dhex maraysay ee, odayaasha jufooyinkaas walaalaha ah reer odacad iyo reer maqaabalo kulankaas oo lagu gorfaynayay dil iyo dhaawacyo dhexmaray labada juf oo walaalaha ah wadahadal dheer kadib waxaa si wada jir ah soo saareen bayaankan soo socda namber kow waxaa caddaynaynaa in aan ka wada heshiinay wax alle wixii khilaaf ah na dhexmaray namber laba waxaa ballanqaadaynaa inaan ku wada noolaanno diris wanaag namber saddex waxaan ballanqaadaynaa inaan ku wada noolaanno amni iyo nabadgelyo namber afar waxaan ballan qaadaynaa in dib dam uusan dhici doonin deegaankaasi insha allah namber shan waxaan ballan qaadaynaa inaan fulino heshiiskii xuquuqaadka aan isku yeelanay ee na dhex maray namber lix waxaa sidoo kale isku afgaranay in dacwada kor aan u qaadno iyo barashada diinta alleh si jahliga looga baxo namber toddoba waxaan xoojinaynaa ku dhaqanka kitaabka alle iyo la dagaalanka cadowga ku soo duulay shareecada islaamka namber siddeed waxaan ballanqaadaynaa inaan la garab istaagno jihaadka bariga afrika ka socda naf iyo maalba aan u garab istaagno namber sagaal waxaa sidoo kale ballan qaadaynaa qof alla qofkii buriya heshiiskan in si wada jir ah aan uga hortagayno insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey cabdulaahi xuseen balcad oo ka tirsan beesha reer odaycad war badan oo kale inaan gala ma rabo wixii war ee waxaa ka hadlay nuqubadii ogaasyadii waxgaradkii akhyaartii aa ka hadashay insha allahu tacaalaa waxaan caddaynaynaa in si buuxdo aan u qaadanay annagoo ah labadii beelood ee xurgufta ay ka dhexaysay dadkan waa nabadoonno dad ay xurguf ka dhexaysa ma ahan laakiin dad reer baadiye oo johole ah ay wax ka dhexeeyeen waxaan si guud ee u qaadanay nabad insha allahu tacaalaa waxaana rajaynaynaa dhammaystirkeedina inaan dabakici doonno oo dadkii joogi baadiyaha wixii aan inta ka qaadanay aan u geyn doono insha allahu tacaala wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha reer muqaabulle ayaa iyagu munaasabadda ka sheegay in ay si buuxda ugu qanacsan yihiin heshiiska ay la gaareen walaalahooda reer odaycad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacdu salaam mahad weyn waxaanu celinaa allihii oo meeshaanu waafajiyey annagoo caafimaad qabna reyreen qabna caafimaad qabna guul qabna amnigayna oo adag yahay allihii oo noo suurtageliyey barnaamijkan allahaas ayaan u mahad celinaa markii koowaad mar labaad waxaan u mahad celinayaa maamulka gobolka shabeellada hoos oo sheekh cabdisamad ugu horeey ayaan u mahad celinayaa waxaa kaleaan u mahad celinayaa culummada oo asharada oo badanna siisay oona kala dudugan kitaabo badan kitaabu tawxiid ugu horeey culummadaas ayaan u mahad celinayaa waxaan kalean u mahad celinaa suldaamiinta gobolka shabeellada hoos ayaan u mahad celinaya uma kadib labadan reer reer maqaabuliyo codcad barnaamijkooda wax badan xoogaa ayaa arrimahooda wax badan ayaa ahaan khilaaf ka dhexeeyey khilaafkii ka dhexeeyey annagoo nabadoonnada ah iyo odayaashan barnaamijkii insha allahu khilaafkii waa ka heshiinay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacdu salaam mahad weyn waxaanu celinaa allihii oo meeshaanu waafajiyey annagoo caafimaad qabna reyreen qabna caafimaad qabna guul qabna amnigayna oo adag yahay allihii oo noo suurtageliyey barnaamijkan allahaas ayaan u mahad celinaa markii koowaad mar labaad waxaan u mahad celinayaa maamulka gobolka shabeellada hoos oo sheekh cabdisamad ugu horeey ayaan u mahad celinayaa waxaa kaleaan u mahad celinayaa culummada oo asharada oo badanna siisay oona kala dudugan kitaabo badan kitaabu tawxiid ugu horeey culummadaas ayaan u mahad celinayaa waxaan kalean u mahad celinaa suldaamiinta gobolka shabeellada hoos ayaan u mahad celinaya uma kadib labadan reer reer maqaabuliyo codcad barnaamijkooda wax badan xoogaa ayaa arrimahooda wax badan ayaa ahaan khilaaf ka dhexeeyey khilaafkii ka dhexeeyey annagoo nabadoonnada ah iyo odayaashan barnaamijkii insha allahu khilaafkii waa ka heshiinay dadkii munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ahaa naqiibka guud ee beesha garehe ee wilaayada shabeellada hoose naqiib cabdi xaaji ikhwaanibila awalan ilaahay absadiisaas istirnaa alladii maabuub caza wajalla absadiisaas istirtaarnaa alxamdulilah ilaahay yaa ka mahadsan mahad ballaawi dhammaantaadhan ilaahay yaa suu mahadinaa mahad kala wilaayada gobolhayanay degmo wixii khilaafaaday isla markaasi dabakashahay isla markaas heshiisiyo wax iska kehnay ayaa sugu mahdinaa ilaahay aayatisu laa khayra fii katiiri min najwaahu ilaa man amara bisadaqatin ow macruufin ow salaahin bayna annaas alxamdu lilaah ilaa halkii muslimiin noo dhigi gaalaha noo yaal gaala waxaa ka shaqeeyadaysaa in la iskhilaafaay la isdhameeyaay intii maamulka islaamiga higaan gaalada wadankii kalaga dhigeysatay waa ogaadeen laba nin oo laba qof iskaliin kan rasaasisa kan rasaasisa kan etoobiyaisa gudaa kan etoobiyaisa gudaa kii walba usan orod garaa iyo isku dhowin isduwaa iska dagaalan macnaha muslimiin isligii oo wax dareen ayaa ka kalnay iska dhamaysahay oo gaalada dhan aad leedahay gaalada dhan waad leedahay kutaabka ilaahay la isku hukunaya tiitina gaalo dad oo qabiil ay wixii oo hadda oo oo habadaas u siisay dhisaa dhisaay wahwli u kala dhisaay macnaa kitaabka in la isku rukunaya tiitina gaalada keed walba ikeed dheer ikeed kaaban waxuu fuushaa kutubka ilaahay in la isku rukunaya bal bal iyo wahba isaa samaysaya waa leedahay dimuqraadi waan kan hal isku rukun alxamdulilah ilaahdeenu fahansay in unu diinan isku rukunnaay diina wihi tiitinaynu tiidnay waman yaqtul mumina mutacamidan fajazaauhu jahannama lan muslim ay lankii dilaay jaani jaasinis jahannama le khaalidiina usku waaraba in un hadda dad muslimiin ay i isdirin oo gaalada oo ka faa'iitaay dadka in iska mashquulisaa iyo isdirin gaalay ka shaqeynaysaa islaamkana tan aad arjaysin waan iyaanta ininka haraysanadeen wax dan ay adoo leeyahay malaa in aada isdil kitaabkan ilaahay aad gacmal fashin garabna aad u naqatin intaas bes ee ladoo raadiya naf iyo maal kitaabkan ilaahay inaad iska rabteegtin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxgaradkii munaasabadan lagu soo maamuusay waxaa ka mid ahaa naqiibka beesha habargidir ee wilaayada shabeellada hoose ilaahay subxaanah wa tacaala ayaan mahad celinaynaa marka hore allahaasuu maantana waafajiyey meel lagu hayey mama lagu qabtay heshiis iyo bayaan ka soo baxay laba beelood oo walaalo ah oo dhibaato kala gaartay taasoo halka lagu xalliyey ilaah baan umahadnaqaynaa marka labaad waxaan umahadnaqaynaa walaayadii ka soo shaqaysay ee walaayada gobolka shabeellada hoose oo u taagan inay xalliso khilaafaadka dadka walaaha dhex mara ayagoo ku xalinaya kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga sala allau alih wasalam intaa kadib si gaara waxaanu mahadnaqaynaa guddigii farsamo ee ka soo shaqeeyey culammadii dowladda qabatay walaalayaal xaqiiqatan waxaan wada ognahay maanta hadda labada reeroo la sheega meesha ay degaan kilomitir ahaan markii la fiiriyo iyo hadda meeshay ku taallo gobolka shabeellada hoose waa dhul issaaran oo anu waa naqaanaa aada isugu dhowaaye waxaa nasiib darraa waana meesha aad ogtihiinoo cadowga uu ka soo dhaco bilidoogle ku aadan waaye inay ayagu isu qaataan qoryo inta cadowgu soo dhex maro oo tooratoorow iyo farsooley dadkii ku laayo taasaa maanta nasiib darra xaqiiqatan waa wax aad looga xishoodo dariiqaa yarkaa ee furan ee labada reer ay difaacaas kaga jiraan in inta cadow soo maro gaalo ah oo maraykan iyo cumladiisa ah ay farsooley iyo buulooyin kudhow ummadda ku laayaan waa nasiib darro taasaa nasiib darro maanta noogu filan iyo ceeb ilaaha noo koriyaan leenahay intaa kadib hadalku waxaa la yidhi waa boqol iyo boqon baa la yidhi boqolku hadalka le boqontu runta weeye bayaanka meesha laga akhriyey saddex walxaad hadduu helo waa dhaqan gelayaa waa ballamay ballan bay ahaa ballan buu ahaa bayaankaasu lagu ballamaya inaysan been noqon oy fusho waa qodob aaminaad buu ahaay waa in lays aamino oo laga ru sheego aaminaddii soo ma ahan waxaa la rabaa wuxuu ahaa fulin iyo ficil buu lahay in la fuliyo maalkii ficilka sidii loo qoray in loo fuliyo waa wax kaloo laisku aamini karo walaalayaalow ilaahay subxaanah wa tacaala culummada ayaa sheegtay waad maqlayseen wadaad walbo halkay soo istaageen wuxuu ka hadlay qabyaaladda iyo dhibaatada iyo waxay aakhiro leedahay waxaaba iigu darad wadaadku markuu yidhi hadduu xataa shiinaha joogo rabo in reerkaasu reer kale ka adkaado dadka safka ku jiro lamid yahay waa arrin aad u khatara soomaalidu maanta waxaan isleeyahay wax ka badbaada waa yarya allah naga badbaadiyo waxaan maanta kadib aan idinka rajaynaynaa inaysan saasi soo noqon aysan dhicin ballantana la oofiyo هذا وبلا توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey inaan idiin soo gudbinno barnaamijkan idinkuna aad si san ku dhegaysataan intaaan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu مالكين يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة